magacayga waxaa la yidhaha mahad siyaad xaaji chairmanka soomuqdi waxaan ka hadlayaa maadaama aan nahay guddiga soomuqdi aad iyo aad arrin u foolxumaa maaragtay na soo hoosmaatay maxaana u tagnay oo ka wada hadalnay sidii aan mala- munaasabka aan ku wada hadalna maarata arrintan way ka yarweyn tahay waana ka bedelan tahay maadaama loo taga municipality waxay dhaheen wax ilaahay unto oo guddi aan la kulmayna ama aan la fariisanayna ama maaragtay wadahadal samaynayna ma jiro ana go-aan baan soo gaarnay Eh, county government eh, way soo bixisay biilkii wadada lagu jijibin lahaa sidii systemka aan wax ku samayn lahayn way soo bixiyeen waxaan rabnaa dadweynihii meeshaa fadhiyey hataa notice inaan siin haddaan notice siinana hal maalin keli inaan la wareegno mak- microphone maalinta habeenkii le- iyada qalabkan uu noo diyaarsana aan marino anaga guddiga sowmugda haddaan nahay midda iyada waan diinay waana ka hor imaanay diyaarna muu nihin dadka masaakiimaha daraad intii la burburiyey haddana ku jiraan birar barakaysan oo rabadaan inay haddana gubteen inay la burburiyo haddaan chairmanka sowmugda ahay diyaar muu yihi maxaan diyaar u ahay war- rabadaan markuu dhammaado guddiga iyo maaragta municipality iyo dowladda county government iyo inaan isku imaano inaan isku wada fariisano oo miiska iyada aan ka wada hadalno suuqan sidii wadada lagu marin lahaa iyo sidii lagu maareen lahaa iyo masaakiimahan meel ahaysanin haddii la barakiciyo meeshii loo qoondeeyey inay la geeyo inay noo sheegaan magacaydu waxaa waaye maxamuud ee, waxaan ka mid ahay guddiga ee, waxaan u malaynayaa bishii kow iyo tobanaad haddaan soo dhaafaynay ee, suuqii baana laga dumiyey dowladdana markaa heshiis baan ku ahayn ee, ayaantan dambe waxaan u malaynayaa shan bilood baa ka soo wareegtay maalo hore bay anagoona la tashanin oo waxbana noo sheegin ay qolo soo direen ee, suuqii baa haddana calaamada ayaa la calaameedey ee, suuqa marka hore waxaan ku heshiinay inay maaragtay waddo toddoba toddoba mitre la bixiyo haddana waxaad mooddaa inay intii ka dheeri ah ay calaamadeen calaamooyinkana way muuqdaan oo bannaanka ay yeelaan marka taa anaga raalli kuma nihin waxaan rabnaa haddii wax la duminaayo dadkaayna aad bay u dhibaataysan yihiin wakhti kulul baan soo marnay abaare ayaan joognaa dadkii meeshan haddii laga raro waa in meel la dejiyo ilaa qofkan meeshan uu soo- uu degay ee, mu- wuxuu ka raadsanaya maaragtay nololmaadkiisu ka raadsanaya waxaan ka codsanahaynaa dadkan haddii maaragtay raris ay noqoto inaan anagoo wala jir eh aan iskugu imaano ma ogi wax macnaha yacni oo tallaabo la qaadi kara ma lahna inta hore fadhi aan galaynay waxaa la yidhi dadkan waxaa loo hagaajinay guryo deg deg ah intii guryahaas ayda loo hagaajinayo laga dejinaynana wax tilaabo aan qaadayna ma jiro heshiiskayna saasuu ahaa pikawga meesha ku jiran muxuu ahaa one to six uu ahaa one to six waa loo weyneeye waddada iyo dadka oo dhanna waa la- waa la jijibiyey waxaana la lahay heshiiskiinni sidaas muuna aheen wax ka bedelan baa aragnay wixii markay tarata martana meel aan wax ka qabana waan waaynay guddigii iyo dadweynihiina waa iska hormaadeen magacayga waa hodan jibriil waxaan ka hadli rabaa maanta midda wadada dadka la raba in la jijabiyo gafanahana hadalkayga uu gaabay ma codsi yar u diri dadka waa masaakiin dadka waa dadkaadi inay maalinta rabadaan aad tiro dadkan jijabini to islaamnimada u fiican maaha to bini'aadanimada u fiican maaha to adiga ku fiican maaha aniga waxaan codsi oon kuu sheegaya ani hodan eh dadkaada u diirnax dadkaada u dux dadkaada u tur anaa xoog qabaa ma taallo waa bil rabadaan maaragta dadkaadanaydo ee qaarkooda deen soo qaateen dadka nuskiisa wix yaraaya uu haye oo dharka iidda iska geliya maanta haddaa jajabiso khasaare weyn oo aad iyo aad u weyn baa ku dhici maanta waxaan soo qaadanay deen xijaabaan soo qaadanay waxaan ka ganacsanaa waxaan ka raadsanaa alaabo yar aan ka raadsanaa boqol boqol shilin haddana waxay nii dhaheen waa nii duminaynaa taasi ma ogolin waxaa rabnaa dib dambe inay dowladda ay wala fariistaan komitiyada ay haddana ay ka soo hadlaan inaan dib iskugu noqonno oo dowladdii anaga aan wala fadhiisanno oon fadhi aan wala qaadanno oon arrintaas iida ah si fiican aan oga tashanno ayaan maaragtay gudi ahaan go'aan ku gaarnay Ee, meeshaanna waan ku wala idinna dadkii dhibaataysnaay oo maaragtay suuqa ku dhibaataysnaa meeshaan way joogaan dadkan horaan waxaa layidhi meel baa la geyni haddana meel looma hayo maalinka nala dumiya hataa wax qashinka naga qaadaan wayne annagaa qashinka iska qaadnay Ee, ninkan hadda bucul meeshii laga bedelay oo booska meesha joogo maalin hore ofiiska hataa nooga baxawna dhahay anaga uuna hoos imaadaa suuqa dantiisu ayuu u taagan yahay ofiiska dadweynaha iskale maalin hore markaan meesha ugu tagnay asoo sabti ah ofiisku naga soo fijiya anagoo guddi ah guddi ahaan hataa wuu noo ixtiraami waaye marka anaga waxyaalaha siita waxaan u dulqaadan karna maha waxyaalahan socdaan si nad- si nidaam ah kuma socdaan dowladda waxaan codsanaynaa suuqa guddi buu leeyahy albaab buu leeyahy albaabku leeyahy waa in loo soo maro shoodkaad la soo galo anaga dooni mayno waxaan hadda suuqa waxay shaqo ka socon kartana male shaqadan soonka markaa laga baxo inaan fadhi aan wala qaadan oon fadhiisanno oo wax go'aan aan ku meel gaarno uma fiican